waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay madar walaalaad baa mahadsan tahay madaro shirkaas waxa aad arki kartaa horta iska wuxuu ahaa wax radulficli ah oo wax hadda muhiim ah oo istraatiijiyan yani muddo qorshaysnaayo dan weyn ka turjumaya oo maaragtay cad waddamada islaamka isugu yimaadeen ma ahayn waxa uun iska ahaa uun wax ka yimid markii donald trump uu hadlay in hogaamiyayaasha caalamka islaamka inay arkeen in ay caatifadda shacabko shacab yani shucuubta islaamka ay bal wax uun ay meeshaas ka geystaan oo wax hadda wax weyn kusii fadhiya ma ahayn lakiin waxaaba muhiima in aynu shirka laftiisa haddii aynu xoogaa usii dhowaano waxaad arki kartaa shirka istanbul waddamadii carabta khaliijkii iyo jamhuuriyadihii carabtu dabcan waad og tahay oo madarow meelay u socdaan iyo meel ay siyaasadooda ku wajahantaha midna lama garanayo waxaana meesha ka muuqatay inay iyagu maqnaayeen oo si fiican ay u maqnaayeen kuwait marka laga tagayo qatar sacuudiga oo khaliijka ugu muhiimsanaa boqortooyada sacuudigu shirka waxay kaga qayb gashay wasiiru dowlaha arrimaha diinta islaamka ayaa oga qayb galay sanaantaas haddiiba islaamku waddamada islaamka u dhannaan lahaayeen baabay wax muhiim ahaan lahaayeen aad bay ugu kala qaybsanaayeen oo aad iyo aad bay ugu kala maqnaayeen gartay haddaan u gudubna waxyaabihii ka soo baxay waxay ku dhawaaqeen inay u aqoonsadeen iyaguna iyagoo jawaab ka bixinaya hadalkii trump ama aqoonsigii trump waxay ku dhawaaqeen iyaguna inay qudusta bari u aqoonsadeen inay tahay caasimadda falastiin arrinkaasi sidee sidee loo dhigi karaa walaal horta markaan taariikhda arrintan falastiin aanu aynu u fiirsano in si fiican aynu ugu dhowaano waxaa arki kartaa maraykanku weligiis hawshan isaga ayaa wuxuu ka ahaa maxaanku idhahdaa duljooga ka ahaa ama korjooga ka ahaan jiray arrinta maxaanku waxa loo yaqaano nabadda gobolka gobolka dhexe ama bariga dhexe waxa falastiiniyiintu ay ay horay u siiyeen kalsoonidooda maraykanku inuu howlahaas uu maaragtay dhexdhexaad ka noqdo taa marka waxaa hadda meesha ka muuqatay maraykanku dhexdhexaadnimadii wuu wuu dhumiyey waana si toos ah oo cad ayuu taas u dhumiyey meesha ay hadda wadaad nimankan caalamka islaamka hogaamiyaasha caalamka islaamka ay ka leeyihiin waxaan u aqoonsannay qudusta bari inay noqoto caasimadda falastiinna taasi kama ma noqonayso runtii jawaab uma noqonayso hadalka trump anigu waxaan qabaa hadalka trump jawaab waxaa u noqon lahaa in waddamadan islaamka hadda inta meesha joogta toddobiyo toban hogaamiye oo maxaanku rahdaa waddamada islaamka ayaa yimid in dhammaantoodna waxay la leeyihiin xiriir istraatiiji waxay la wada leeyihiin ama falasti ama meesha la yidhahdo israa'iil ama ama maraykanka marka hadalka trump waxaa jawaab u noqon lahaa in ay toddobiyo tobanka dowladood u yeertaan safiirada iyaga maba cayrin karaan kan maraykanka hadday cayriyaan way baqayaane inay calal aqal safiiradooda maraykanka jooga ay u yeertaan oo ay wadatashi ugu yeertaan taasaa baa jawaab kuna u noqon lahay hadalka miyaan miyaan miyaan la dhihi karin miyaan la dhihi karin tani bilow bay tahay oo hadda lafteeda haddii wax la qaban waayo waxyaabo ayay sheegeen oo sidoo kale golaha ammaanku hadduu wax ka qaban waayo arrintan waxaan geynaynaa bay dhaheen golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobey miyaan miyaan la dhihi karin waa hawl bilow ah
waxaan markaanu wax walba walaal waxay ku tusiyaan wixii kaa horreeyey markaynu taariikhaha si fiican u darisno oon u akrino shirar badan oo kuwan oo kale ah oo boqolaal ah baa ina soo maray maraykankuna mar walba wuxuu isticmaaliyey codka qayaxan ayuu u isticmaaliyey si uu yuhuudda u difaaco golaha markii la isugu yimaado maxaanku rahdaayey u n ka markii la isugu yimaadana ugu dambaysta arrinta waxaa loo xawiliyaa golaha amniga loo xawiliyaa golaha amniga markii la isugu yimaadana shan dal baa go-aanka yeelan doonta shantaa dal markii la isugu yimaadana ma jiri doono dal shantaa dal ah oo mar walba yani falastiin difaaci doono ma jiro oo isticmaali doono codka qayaxan marnaba ma jiro lakiin waxaa diyaara wadamada shantoo ay maaragtay loolagu yaqaanaa inay shantooduba isticmaalaan codka qayaxan si ay yuhuudda u difaacaan oo ama maxaanku raha israa'iil u bartod garayaan waxaa marka taas aan runtii madaro markaa si fiican u deristo xaaladda caalamka islaamka waxaa laba waddo oo isgarab socda oo weliba iska soo horjeedo oo aan marnaba kulmaynin kala socda shucuubta dunida islaamka iyo hogaamiyayaasha dunida islaamka cabdirashiid arrintaas laf ahaanteeda trump ogolaanshaha uu ogolaaday ama uu aqoonsaday qudus wakhtiga uu ku soo aadiyey iyo xaaladda carabta ama muslimiinta si guud ahaaneed sideed isugu xidhi kartaa
horta arrinta isku aadinta su-aal fiican weeye aadintani waxay ka turjumaysaa xaaladda siyaasadeed ee dowladda maraykanka haddaad hadda si fiican ula socto madarow waxaad arki kartaa in donald trump uu waxyaabo badan ka laabtay oo uu damcay oo markii hore ballan qaaday oo ay ka mid tahay derbigii mexig uu lahaa waan dhisayaa ay ka waxyaabo badan oo uu awal yiri wuxaa hadda aanu ka laaban waxaa jira wax uu horey u ballan qaaday waddamadii islaamka oo uu ka baangareeyey inay soo galaan dalka maraykanka marka isaga ayaa maraykanku arrimo gudaha culus baa haystay donald trump taasaadna moodaa faktorka ugu weyn oo hadda ku riixay arrintan oo maaragtay qarxiyey inay taa tahay baa laga yaabaa dhinaca kale markii laga eego waxaa jirta yacni doodo badan oo socda oo qaarkood ay leeyihiin markaad u fiirsato xaaladda caalamka islaamka xaaladda caalamka dunida waxa weye meel xun bay maraysaa waxaad waddamadii carabta la odhan jiray waa burbureen jamhuuriyaadkii waaweynaayo oo la yaqaanay oo caankaayo dowladda jamhuuriyaddii ciraaq iyo jamhuuriyaddii suuriya iyo jamhuuriyaddii liibiya iyo jamhuuriyaddii masar iyo sidoodii hore ma aha way baaba'een yaman meesha way ka baxday carabi way baabaaday waaqica cadhabta ah oo caalamka carabta maanta ku sugan yahay waxaad ka dheehan kartaa arrintan markuu donald trump ku dhawaaqay dowladahe xaggee laga mudaharaaday masaajidka maka almukarama masaajidka qiblada muslimiinta ah ee masaajidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa lagaga hadlayey maxaan ku idhahda birul waalidiin baa lagaga hadlayey ama maarata waalidka in loo samafalo ayaa lagaga hadlayey maalintii qudus maarata maraykanku bixiyey taasi waxay ku tusinaysaa walaal in ay arrintani tahay arrin madaxda ama hogaamiyayaasha iijka qaarkood ay ku kula socdaan maraykanka laftiisa shirkii hadda aan kuu dhameeyo shirkii hadda uu u tegey maraykanka ninka la yidhaahdo donald trump waxyaalaha hadda maar nimanka siyaasadda ka falanqooda qaarkood ay sheegayaan waxa weeyaan in ay la ogaayeen sacuudigu go-aankan uu qaadanayo waxaa taas iyadana gees socda maalintii donald trump uu ku dhawaaqay in ay qudus noqo uu u ictiraafay inay tahay caasimadda yuhuudda maalintaa lafteeda wafdi baxrayn boqortooyada baxrayn wafdi ka socda ayaa yuhuudda si toosa u booqday oo israa'iil ka degay tal abiib gartay
iyaga oo maaragtay madaro iyaga oo leh waxaanu u nimid in aanu nabad fidinno waxaanu u nimid in la isu soo dhowaado waxaanu u nimid in aan jir inaanu jarno xiriirkii aanu aanu dhammayno xiriirkii qarsoonaa ee u dhexayn jiray nidaamyada carabta iyo iyo iyo iyo israael gartay gartay in ay tahay arrin donald trump keligiis uusan ku dhawaaqin laakiin ay la ogaayeen maxaan ku rahday boqortooyooyinka imaaraadka sacuudiga baxrayn iyo masar waana afarta dal oo maxaan ku rahdaa hadda aanan shirkaas si rasmiya uga soo qaybgelin gartay cabdirashiid arrintan shirkan hadda lagu qabtay waxaa lagu qabtay magaca ururka iskaashiga caalamka islaamka ayaa lagu qabtay marka weligeedna sacuudiga hogaaminaysay oo taniyo wakhtigii la aasaasay magaca weyn lahayd oo howlwadeenkiisa ka ahayd marka hadda waxaa isugu yeedhay rajab dayib erdogan rajab dayib erdogan nin cadcad ayuu u muuqday marka sacuudigu waxa ay ay u tegi waayeen ama si guud ahaaneed khaliijka iyo carabaha kaleba ay u tegi waayeen ma inuu ku helo sumcad ama isagu uu magac ku helo ayaa markaa halkaa ka muuqatay u waxaynayaan mase waxyaabo kaloo qarsoonoo siyaasadaha dhanka maraykanka jiray
waxaan anigu walaal horta midda marmarsiinyaha u weyn wuxuu noqon karaa oo hadda sacuudiga iyo iyo iyo dowladahaasi ay u diidaan imaanshaha shirkan waxaa noqon waxay noqon kartaa eeraan baa meesha fadhiday eeraan baa codka ugu weyn lahayd meeshaan eeraan baa ayaa hanjabaada ugu weyn keentay oo shirka kaga hadashay eeraan baa ilaa iyo hadda wax diyaar u ah in tallaabo rasmiya la qaado meeshaa ka sheegtay so meeshaa waxaa dhici karta inay dhahaan eeraan baa fadhiday oo ma imaanayno waxaa dhici karta inay dhahaan qatar baa fadhiday oo ma imaanayno laakiin wax rasmiga ah oo taas waa waa iska marmarsiinyo rakhiisa runtii laakiin meesha waxaa ku jira nimankan waxa ugu weyn oo ay hadda u baahan yihiin waa maraykan ka maqnaanshaha shirkaasna waa mid donald trump lagu raaligelinayo ma ahayn mid maxaan ku idhaahdaa ujeeddo kala yeelan karta mana dhici karta inay yeelato ugu dambaynta ugu dambaynta cabdirashiid go'aamada ka soo baxay shirka ka soo baxay go'aamo qaarkood culculus bay u yarakaayeen seed u aragtaa ama aad u malaynaysaa in in go'aamadaasi waxay ka fulin karaan hogaamiyaalka iyagu arrintaas ku baaqay wel walaal waxaan dhihi karaa go'aanka waa la qaadan si kooban laakiin maxaa midayn kara go'aamadaas ma jiraa yacni tuulis ama aaliyaad ama wax yacni dowladaha caalamka islaamka midayn kara oo ay tallaabo midaysan ku wada qaadi karaan ma ma jiro waxaa yacni yacni wax dhici karta dowlad walba si go- si gaara inay wax u qaadato oo sida weliba duruufteeda ay tahay inay wax u qaadato tusaale yar haddii aan ku siiyo waddanka iran waa waddan dimuqraadiya dimuqraadiyad ba xukunkeeda ku yimaadaa turkigu waa dimuqraadi bakistan waa dimuqraadi indonesia waa dimuqraadi waddamada noocaas oo kale ah siya xukunka waxay u doontaan shacabkooda waa laga yaabaa inay go'aamo qaataan macquul ah oo shacabkooda raali gelin kara laakiin nimankan kale maxaan ku idhaahdaa wadamada islaamka siiba carabta had meeshii wax aaliyad ah oo midayn kara go'aamada maanta laga qaatay shirkaas istanbul iima muuqdo way dhici kartaa dowlado si gaar gaara inay u saaxiibaan oo mixwar u samaysmaan ama si gruub isfahmaan ay isu soo dhawaadaan iran iyo turkiga waa dhici kartaa oo ay go'aamo adag wada qaataan laakiin waxaanu ka rajaynayna waxay tahay rajab tayyib erdogan inuu ku dhawaaqo inuu inuu cayriyo israa'iil safaaradeeda haddiiba uu soo yacni uu rabo inuu maaragtay tallaabo qaado isagoo maaragtay ka turjumaya shacabkiisa iyo cadhada ay muujiyeen iyo muqadasaadkii caalamka islaamka oo lagu oo meel looga dhacay inuu qaato go-aan ah inuu taa taas marka waxay keeni lahayd inay kuwo kale ku dhiiradaan laakiin ilaa iyo hadda ima muuqato wax midayn kara go-aan wada jir ah oo ay caalamka islaamka wada qaataan waad og tahay waa brotocoli hay-addan duniyada islaamka hadda lagu shiriyey waa wax protocolia ma aha wax sida naato oo kale go-aan hal mara wada yeelan kartaa oo urur ilaa heerkaas istraatiijiyan u diyaarsan oo ma laha awood military gaashaandhig midaysan ma laha maxaan ku idhahdaayey siyaasad arrima dibadeed oo isu soo dhow ma laha iyagii baana is arki karin caalamka islaamku iyagii baana isku fadhi ahayn
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali